halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabkii labaad ee samuel kitaabkani wuxuu ka hadlayaa xukunkii boqornimadii nebi daa'uud iyo siduu cadaawayaashiisii uga guulaystay iyo u diyaargarowga dhismaha macbudka waxaanan caawa idiin sii wadi doonnaa cutubka kow iyo tobanaad ilaa iyo kan laba iyo tobanaad
markaasaa la yaabo mucjise yahay iyaaduu rag mogbay malaa'ig salaanto markaasay kulowdu mucjise yahay arkuu yuusuf arkuu kama luumayo markaasay caddeeyin mucjise yahay digdii masiixa maqaawiir arkeenu markaasay caddeeyeen mucjise yahay boqorkii maqlay baanu rugoodayo micnuhu la yaabo mucjise yahay goraadii loo adu digii dhasho misbaxba dhamoonu mucjise yahay maqaawiirtii markay naantii arkeen meel kalay mareen oo mucjise yahay aribay riciba malaayigu sheegto markaasay siyarteen mucjise yahay masarib la keeno muddo joogaba malaa'ig sharto mucjise yahay
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay uuriyah oo la dardaarmaya farriin wade ciidamada ka tirsan oo ku leh haddii boqorku uu inagu canaanto sababtii aan magaalada ugu dhowaannay waxaad ku tidhaahdaa addoonkaagii uuriyah waa dhintay waxaana muuqata sababtii magaalada loogu dhowaaday inay ahayd tab iyo xeelad yo aab u isticmaalay si uu u fuliyo qorshaha daa'uud ee ahaa inuu dilo uuriyah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel cutubka kow iyo tobanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee baalka afar boqol iyo saddex ee axdigii hore waxaa qoran sida tan haddaba wargeeyihii waa tegay daa'uudna wuu u yimid uu u sheegay wixii yoo'aab uu u soo diray oo dhan oo wargeeyihii wuxuu daa'uud ku yidhi nimankii way naga xoog badnaadeen markaasay dibadda noogu soo baxeen oo annana waxaannu aragnay iyagii ilaa ay iriddii magaalada galeen markaasay kuwii wax toogan jiray addoommadaadii derbiga ka soo toogteen oo boqorow addoommadaadiina qaar baa dhintay oo addoonkaagii uuriyah ahaa ee reer xeed isna wuu dhintay markaasaa daa'uud wuxuu wargeeyihii ku yidhi waxaad yoo'aab ku tidhaahdaa waxaannu yay kula xumaan waayo seeftu mar mid bay baabi'isaa marna mid kale haddaba magaalada dagaalka aad ugu sii adkee oo afgembi oo adna isaga dhiirageli wuxuu iminka daa'uud u hadlayaa sida quduusiinta midkood miyaadan arkaynin inuu aad u ceeboobay wuxuu iminka noqday dembiile dhab ah saaxib wuxuuna sameeyey waxyaabo aad iyo aad u xun maxaa haddaba lagu samaynayaa waxaannu arkaynaa dhowaan sida ilaah uu u ciqaabi doono nebi daa'uud iyo sida ilaah uu kaga abaalmarin doono xumaantiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka kow iyo tobanaad aayadaha lix iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan waxaa qoran sida tan oo uuriyah bilcaantiisiina markay maqashay in ninkeedii uuriyah u dhintay way u barooratay ninkeedii oo markii baroorteedii dhammaatay ayaa daa'uud u soo cid diray iyadii oo gurigiisii soo gashay oo iyana waxay noqotay naagtiisii wiilna way u dhashay laakiinse wixii daa'uud uu sameeyey ayaa rabbigu uu ka xumaaday haddaba waxaa qoran wixii daa'uud uu sameeyey ayaa rabbigu uu ka xumaaday taasna yaanay ku sheegin daa'uud lama uusan baxsanin dembigiisii wixii haatan ka horreeyey daa'uud wuxuu helay guulo fara badan laakiin wixii inta ka dambeeya ilaa iyo dhimashadiisa nebi daa'uud dhibaati ayaa daba soconaysa haddaba haddaan soo koobno nin la baxsanaya dembi uu galay ma jiro oo nin waliba wuxuu beerto ayuu goosan doonaa dhegaystayaal nebi daa'uud waxay la noqotay in uu la baxsaday dembigiisii inkastoo weliba ay jireen dad yar oo ogaa xaqaa'iqa ama qarsoodiga daa'uud haddana daa'uud waxay la noqotay inaannu ilaah waxba ka odhanaynin wixii uu sameeyey cid kale oo ka baxsan guriga boqorka oo arrinka garanaysay ma lahayn raggii xog ogaalka ahaana bushimahooda way xidheen oo ninna kalama hadlin waxa dhacay hase yeeshee waa wax la qiyaasi karo in daa'uud dadka oo dhan uu ka shakinayo inay ogaayeen wixii uu sameeyey iyo inayan ogeyn kadib wakhti ayaa laga yaabaa inuu ku qancay uu is yidhi allaylehe xaalkan sameeyey ninna ma oga saaxib haddii aan yeruusaalem laga ogeyn iyo haddii laga og yahayba ayaa dembiyadii qarsoodiga ahaa ee daa'uud iyo kuweennaba aan marna ilaah laga qarin karaynin wax waliba ee dunideenna laga sameeyo waa laga og yahay samada oo ilaahna waa og yahay wax waliba ee aynu samayno waxaannu iminka soo gaarnay cutubka laba iyo tobanaad ee kitaabkii samuel baalka afar boqol iyo saddex ee axdigii hore mawduuca uu ka hadlayana waa mid waxaana weeye naataan oo nebi daa'uud ku caddaynaya dembiyadiisii iyo daa'uud oo toobad keenaya waxaanan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah naataan oo daa'uud farta ka saaraya dembiyadiisii haddaba kuwa ka dooda qisooyinka ku qoran kitaabka baibalka ee yidhaahda ilaah waa u dhaafay ama uma ciqaabin nebi daa'uud dembiyadiisii haddaba kuwa ka dooda qisooyinka ku qoran kitaabka baibalka ee yidhaahda ilaah waa u dhaafay ama uma ciqaabin daa'uud dembigiisii ayaan wada akhrinin dhammaan qisada saaxib waxaannu u baahan nahay inaan qisada wada akhrinno markii naataan daa'uud uu u sheegay dembigiisii ayaa daa'uud dembiyadiisii uu ka soo noqday hase yeeshee naataan wuxuu daa'uud shaaca uga qaaday in ciqaab xumi ay sugayso daa'uud wuxuu iminka baranayaa casharka ku sallaysan qaynuunka caanka ku ah hadallada ilaah ee ah in nin waliba wixii uu beerto uu goosan doono qof ilaah ka cabsada wuu dembaabi karaa laakiin dembi ku sii jiri maayo waana waxa ninka ilaah ka cabsada uu kaga duwan yahay kuwa sharka leh ee dunida jooga haddii neefka idaha ahi uu ku dhaco dhirikh iyo dhoobo wuxuu la xarbiyaa sidii uu uga bixi lahaa hase yeeshee miyaad garanaysaa dhegaystow in haddii doofaarku dhoobo iyo dhirikh uu ku dhaco uu iska dhex jiifsado oo uu ku galgasho haddaba waxaannu ognahay in qiimaha badeecada uu isbeddelo haddii lagu arko in ayaan dadku jeclaysanaynin isla sidaas oo kale ayaa qiimihii nebi daa'uud uu iminka hoos u dhacayaa dembigii uu galay aawgii cutubkii kow iyo tobanaad ayaannu ku soo aragnay dembigii nebi daa'uud uu galay iyo ficiladiisii dembigiisuna wuu qiro weyn yahay haddaba waxaa qoran rabbiguna wuxuu ka xumaaday wixii daa'uud sameeyey ilaahna wax buu ka samaynayaa xaajadan daa'uud ogaalka uu u falay balse uu is lahaa qari ilaah wuxuu garanayay in dembiga uu dhimasho keenayo sababtaas aawadeed buu wiilkiisii furasho ahaan ugu bixiyey dembiyada dadka haddaba haddii aad tahay dadkii ilaah oo aad dembi ku dhacdo ilaah dembigaas wuu kaa jaasaynayaa cutubka kow iyo tobanaad ayaannu ku arkaynaa daa'uud oo tab iyo xeelad isticmaalaya oo qarinaya wixii uu sameeyey waxay la noqotay inuu la baxsan karo dembiyadiisa laakiin wuu qaldanaa waxaanan arki doonnaa in daa'uud weligiiba uu ka shallaynayo inuu galay dembigii aynu aragnay ee xumaa aayadda koowaad waxay ina baraysaa naataan oo ahaa ragga ugu geesisan ee ku qoran qorniinka daa'uud si fudud buu ku dili karay naataan hadallada uu kula hadlayo aawood hase yeeshee bakdinta caynkaas ah naataan uma diirin hase yeeshee faraha ayuu ka saaray dembigii fawaaxishada lahaa ee uu galay isagoo ka tarjumaya ama ficil ka dhigaya adeegga ilaah uu soo faray haddaan markii ugu horraysay idiin bilowna xigashada kitaabka labaad ee samuel baalka afar boqol iyo saddex ee axdigii hore cutubka laba iyo tobanaad aayadda koowaad ayaa waxaa ku qoran sida tan dabadeedna rabbigu wuxuu daa'uud u soo diray naataan isna waa u yimid uu ku yidhi waxaa jiray laba nin oo isku magaalo degganaa midkood wuxuu ahaa taajir midka kalena wuxuu ahaa sabool ama miskiin waxaa iminka aan arkaynaa in naataan xaalka uu ku bilaabay qiso ama masaal waa masaal bannaanka keenaya fawaaxishada daa'uud oo dembiyadiisii bannaanka keenaya naataan muraayad buu horkeenayaa daa'uud markaasaa daa'uud muraayadda uu iska arkayaa haddaba hawshii daa'uud uu hayey waa ka istaagtay markii naataan uu soo galay aqalka boqortooyada daa'uudna wuxuu sida badan weyddiin jiray naataan haddii uu u hayo arrin xagga ilaah ka timid maantana waa loo hayaa waxaana loo bilaabay qiso ku saabsan laba nin oo magaalo ku wada noolaa oo midna hodan uu ahaa midka kalena miskiin ama sabool uu ahaa haddaan xigashada kitaabkaasi halkaasi ka sii wadno oo aan eegno cutubka laba iyo tobanaad aayadaha labo ilaa saddex waxaa qoran sida tan ninkii taajirka ahaa wuxuu lahaa ido iyo lo aad u badan laakiinse ninkii miskiinka ahaa waxba ma lahayn neel yar mooyaane taasoo uu mar hore soo iibsaday oo uu korsaday waxayna la kortay isagii iyo carruurtiisii oo waxbay ka cuntay cuntadiisii oo koobkiisay wax kula cabtay oo laabtiisay ku jiifsatay waxayna u ahayd sidii gabadhiisii oo kale haddaba qisadan ninka hodanka ah iyo kan saboolka ah waxay iminka u muuqanaysaa mid caan ah ninka taajirka ah wuxuu leeyahay tirooyin aryo ah miskiinkuna wuxuu lahaa hal nayl oo qura oo reerka oo dhaniba wada jeclaa baryaheenna waxaad arkaysaa in dhibaatadu ayaan ka imaanaynin kala duwanaanshaha midabyada dadka laakiin ay ka imaanayso xoogsatada iyo hantiilayaasha ama kuwa dujaarta ah waa kuwa hodanka ah iyo masaakiinta haddaan horay idinku sii wadno qisadii masaalka ahayd ee naataan ayaa waxaa ku qoran cutubka laba iyo tobanaad aayadda afaraad sida tan waxaa ninkii taajirka ahaa u yimid nin socoto ah markaasuu ka lexe jeclaystay idihiisii iyo lo'diisii inuu uga loogo ninkii socotada ahaa ee u yimid laakiinse wuxuu soo qabtay neeshii ninkii miskiinka ahaa wuuna u qalay ninkii u yimid haddaba miyaadan arkaynin in qisada ama masaalka uu iska cad yahay ama bannaanka u yaallo ninkan miskiinka ah wuxuu lahaa oo keliya neyshan ninka tujaarka ahna wuxuu lahaa wax waliba haddaba ninka taajirka ah wuxuu ahaa nin baqayl ah sida qisadu ay ku socoto waxaa la mid ah baqaylka ku jira qisada dagaal oogayaasha soomaalida oo innaba aan u arxamaynin masaakiinta iyo maxaasta hoos joogta waxay had iyo goorba ka hadlaan nabad iyo inay danaynayaan beelahooda laakiin yaan layna khiyaanaynin ma jiro dagaal ooga naxariis u haya ummadda dantoodu waa inay qashaan naysha guriga miskiinka ku xidhan haddaan horay idinku sii wadno kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee samuel cutubka laba iyo tobanaad aayadda shanaad waxaa qoran sida tan markaasaa daa'uud aad uu ugu carooday ninkii oo wuxuu naataan ku yidhi rabbiga noloshiisan ku dhaartaye ninkii waxa kan sameeyey wuxuu istaahilaa dhimasho daa'uud waxay la ahayd in naataan uu u sheegayo xaal ka dhex dhacay laba qof oo boqortooyada hoos jooga waxaanay la noqotay in isaga la weydiinayo inuu xukun ku soo rogo ama go'aan uu ka gaaro xaalka daa'uud dareenkiisa ku aadan talabixinta uu hagaagsanaa oo caddaaladdana kuma xumayn markii uu qisada naataan dhegaysanayay ayaa sida abbaarta ah laga yaabaa inuu aad ugu cadhooday ninkii taajirka ahaa ee qashay naysha ninka miskiinka ah wax xun buu sameeyey wuuna naxariisan waayey haddaba daa'uud wuxuu u muuqdaa sida shiikh miyaanay kula muuqan dhegaystow sidaasi waa fududahay inaad wax u sheegto qof kale oo aad kala hadasho qaldaadkiisa oo aad waaniso waxay inala noqotaa inaan tala siin karno dadka kale oo aan dhibaatooyinkoodana xal u helayno haddii ay ku shaqeeyaan waxa aynu farayno daa'uudna wuxuu leeyahay ninkii waxa kan sameeyey wuxuu istaahilaa dhimasho haddaan horay idinku sii wadno qisada oo aannu eegno iminka kitaabka labaad ee samuel cutubka laba iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaa qoran sida tan kolkaasaa naataan wuxuu daa'uud ku yidhi ninkaasu waa adiga rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu leeyahay waxaan kuu subkay inaad ahaatid boqor reer banu israa'iil u taliya gacantii saa'uulna waan kaa samato bixiyey gurigii sayidkaagana waan ku siiyey naagihii sayidkaagana laabtaadan ku jiifiyey oo haddii ay intaas kugu yaraydna waxaan kugu dari lahaa waxyaalo kaloo ka sii badan in naataan sidaan daa'uud uu ula hadlo ayaa u baahan haddaba dhiiranaan waxaanay aniga ila tahay in naataan uu yahay ninka ugu geysisnaa ee ku qornaa baibalka garan maayo nin kaleoo aan la barbardhigo wuxuu ku yidhi daa'uud waad eedaysan tahay haddaba muxuu daa'uud samaynayaa wuxuu samaynayaa wax aan caadi ahayn taasna waa hubaal haddaba waxaa laynoo sheegay in ilaah uu doonayey inuu siiyo daa'uud wax waliba ee qalbigiisa uu doonayey laakiin daa'uud wuxuu qaatay wax kale ee uusan lahayn haddaan eegno sida dadku uu wax u arko maanta ayaannu innaba eed lahaanaynin hase yeeshee ilaah wuxuu leeyahay waxyaabahaasi oo kale waa dembi oo waa kan ilaah uu sheegay inuu yahay ninka samaynaya waxa qalbigiisa ku jira ayaannu weliba ilaah u daynaynin falkan xun ee uu sameeyey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aan eegno cutubka laba iyo tobanaad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan haddaba erayga rabbiga maxaad u quursatay oo aad u samaysay waxa hortiisa ku xun seef baad ku dishay uuriyah kii reer xeed oo naagtiisiina waad u kaxaysatay inay naagku noqoto oo isagiina waxaad ku dishay seeftii reer caamoon sidaan arkayno naataan shaaca ayuu ka qaaday dembigii daa'uud haddaba saaxiibayaal miyaad khiyaasi karaysaan sida dadkii boqortooyada joogay ay uga naxeen hadalladii daa'uud waxaa caddaan ah inay kuwo badan joogeen halkaasi kuwaasoo aan garanaynin ama aan ogeyn wixii dhacayey waxay markhaati ka ahaayeen in naataan daa'uud uu ku eedeeyey dembi aad u xun sida sharcigu uu qorayo daa'uud wuxuu sameeyey wax ilaah uu ka xarrimay inaannu samaynin su'aashu waxay tahay miyuu la baxsanayaa haddaba dembigaasi haddana bal dhegayso waxaa ilaah uu ku leeyahay daa'uud innagoo ka eegayna kitaabka labaad ee samuel cutubka laba-iyo tobanaad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed seeftu reerkaaga ka tegi mayso maxaa yeelay waad i quursatay oo waxaad kaxaysatay naagtii uuriyah kii reer xeed inay naag ku noqoto saaxiibkayga haddaba masiixiga ahow haddii lagu weyddiiyo miyaa nin masiixi ah uu dembaabi karaa ayaa jawaabtu ay noqonaysaa haa hase yeeshee markii aad dembaaftay waxaad liidday ilaah ilaah wuxuu leeyahay waayo waad i quursatay daa'uudna wuxuu quursaday ilaah markii uu qaatay xaaskii uuriyah isagiina si qarsoodi ah uu ku dilay seeftii reer caamoon haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel cutubka laba iyo tobanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan oo rabbigu wuxuu leeyahay bal ogow shar baan gurigaaga kaaga kicin doonaa oo adoo u jeeda ayaa naagahaaga kaa kaxaysan doonaa oo waxaan siin doonaa deriskaaga oo isna intay qorraxdanu soo jeeddo ayuu naagahaaga la seexan doonaa balaayo ayaa daa'uud haddaba ku soo socota taasoo gurigiisa ka soo bixi doonta ama ka dhalan doonta saaxiib cutubka xiga ayaannu ku arkaynaa fawaaxisho ka dhacaysa carruurtii daa'uud dhexdooda waana wax laga nyaqnyaqsado waxaa taasuna ay niyajab xoog leh ay ku noqonaysaa nebi daa'uud qudhiisa markaana arki maysid isagoo ilaah u cabanaya ama baryotomaya waayo waa ogaa in waxyaalahaasu ay ku yimaadeen dembigii uu ilaah hortii ku galay markaasoo u quursaday ilaah waxaase nebi daa'uud uu ku macneeyey dareenkiisa markii waxyaabahaasi oo dhan ay ku dhaceen sida tan ku qoran sabuurka afartan iyo labaad aayadda koowaad oo leh sida deeradu biyaha durdurka ugu harraaddo ayay naftaydu kugu harraaddaa ilaahayow haddaan eegno kitaabka labaad ee samuel oo aynu qisada halkaasi ka sii wadno ayaa waxaa ku qoran cutubka laba-iyo tobanaad aayadda laba-iyo tobanaad sida tan waayo waxaan qarsoodi baad u samaysay laakiinse anigu bayaan baan ugu hor samaynaya reer banu israa'iil oo dhan iyo qorraxdaba haddaan intaasi ku ekayno hadalladii ilaah uu kaga hadlay nebiga afkiisa ayaannu eegaynaa jawaabtii daa'uud uu ka bixiyey daa'uud jawaab kale xaalka kama uu bixin mana inkirin hase yeeshee ilaah buu u soo noqday haddaan eegno aayadda saddex iyo tobanaad ayaa waxaa ku qoran sida tan markaasaa daa'uud wuxuu naataan ku yidhi anigu rabbiga waan ku dembaabay oo naataanna wuxuu daa'uud ku yidhi rabbigu dembigaagii wuu kaa fogeeyey dhimanna maysid waxay ahayd in daa'uud uu u dhinto dembiyadiisa hase yeeshee ilaah baa daa'uud nafsaddiisa badbaadiyey oo ka fogeeyey dembigiisii laakiin daa'uud dhallaankiisii baa dhintay ilaah oggolaan maayo inuu la baxsado dembiyadiisa iyadoo aan dunida looga jaasaynin haddaan idinsii wadno qisada oo aan eegno iminka cutubka laba-iyo tobanaad aayadda afar iyo tobanaad waxaa qoran sida tan hase yeeshee waxaan aad samaysay aawadiis ayaad meel siisay cadaawayaashii rabbiga inay caytamaan taas aawadeed wiilka ku dhashay hubaal wuu dhiman doonaa saaxiibayaal weli way caytamayaan cadaawayaashii rabbiga iyagoo mar waliba ka hadlaya wixii nebi daa'uud uu sameeyey waxaanaad maqlaysaa iyagoo leh sidee baa ilaah uu u doortay nin daa'uud oo kale ah waxaanan idinku leeyahay cadowgii ilaah weli way caytamayaan ilaahna wuu ka aarayaa daa'uud xumaantiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee samuel cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaa qoran sida tan markaasaa naataan gurigiisii tegay markaasaa rabbigu wax ku riday wiilkii naagta uuriyah daa'uud u dhashay aad buuna u bukay sidaas daraaddeed daa'uud ayaa wiilkii ilaah u bariyey kolkaasaa daa'uud u soomay oo intuu gudaha galay ayuu habeenkii oo dhan dhulka jiifay markaasaa waxaa soo kacay odayaasha reerkiisa oo intay agtiisa soo istaageen ayay damceen inay dhulka ka kiciyaan laakiinse wuu diiday oo waxbana lama u cunin daa'uud ilaah buu hor yimid wuxuuna ka baryey inuu badbaadiyo wiilkan yarka ah ugu dambayntiina daa'uud farriin bay u keeneen addoommadiisii oo waxay ku yidhaahdeen wiilkii wuu dhintay haddaan qisada idinka sii wadno kitaabka labaad ee samuel oo aannu eegno cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa labaatan waxaa qoran sida tan laakiinse daa'uud markuu arkay inay addoommadiisii faqayaan ayuu ogaaday inuu yarkii dhintay kolkaasaa daa'uud addoommadiisii ku yidhi war yarkii ma dhintay iyana waxay ku yidhaahdeen haa wuu dhintay kolkaasaa daa'uud dhulkii ka kacay oo maydhay oo intuu subkaday ayuu dharkiisii beddeshay wuxuuna galay gurigii rabbiga wuuna caabuday oo dabadeedna gurigiisii buu yimid oo intuu cunto weyddiistay ayaa wax la soo hordhigay wuuna cunay haddaba daa'uud addoommadiisii way faqayeen intii u noolaa wiilka ayaa daa'uud uu xidhay dhar jooniyada ah oo ilaah uu iska hoosaysiiyey markiise wiilkii u dhintay ayuu gees iska dhigay qoomamadii iyo murugadii haysay wuuse kacay uu qubaystay uu subkaday dharkiina wuu beddeshay oo wuxuu galay gurigii ilaah markaasaa addoommadiisii su'aal ay ka weydiiyeen isbeddelkan wuxuuna ku yidhi sida ku qoran kitaabkii labaad ee samuel cutubka laba iyo tobanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan markaasuu ku yidhi intii yarku u noolaa ayaan soomay oo aan ooyey waayo waxaan is idhi bal yaa og in rabbigu uu ii roonaan doono iyo in kale si uu yarku iigu sii noolaado laakiinse haatan wuu dhintay haddaba bal maxan u soomaa miyaan isagii soo celin karaa anigaa u tegi doona laakiinse isagu iima soo noqon doono daa'uud wuxuu garanayay in wiilkii yar u badbaaday wuxuu yidhi aniga ayaa maalin u tegi doona
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin